فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa saddex iyo tobanka bisha shawaal sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijriyada qodobada caawa oo jimco ah barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ku dhowaad labaatan askari oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo culus oo ka dhacay duleedka deegaanka aboorey ee gobolka hiiraan faahfaahin ku aadan dagaalladaasi ayaad dhegaysan doontaan muran ka taagan masiirka duulaanka maraykanka ee soomaaliya iyo maamulka taraam oo ka doodaya in albaabada la isugu dhifta safaaradda washington ee xerada xalane warbixin ayaad dhegaysan doontaan mid ka mid a saraakiishii hore ee ciidamada soomaaliya oo aan ka waraysannay sida uu u arko firxadka ay ciidamada dowladda federaalka ka soo samaynayaan furimaha hore ee dagaalka xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka oo sheegay in shirkii uu xasan sheikh ku baaqay ay u soo dhiibeen reer galbeedka dowladda federaalkana ay ka badin weysay inay xirto qofkii ka hadla fashilka amni ay wajahayso guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan oo sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dib isku soo abaabushay ciidan badanna tababaratay taas beddelkeedana uu burbur ku socda nidaamka ciidan ee dowladda federaalka dowladda federaalka oo wadda iskudayay ku doonaysa inay ku afduubato suugaanta soomaalida iyadoo gabayadii laga qaaday dagaaladii lala galay gumaystihii dalka ku soo duulay u adeegsanaysa dadka maanta la dagaalamaya shisheeyaha dalka ku soo duulay waxaan idiin soo gudbin doonnaa waraysi aan la yeelanay weriye cabdulaahi soomaali oo ah weriye ka tirsan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan aadna u daneeya suugaanta soomaaliyeed xubnihii dhacdooyinka toddobaadka iyo caafimaadka ayaan ka marnayn ee ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysiyada
أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horrayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka dagaallo culus ayaa maanta mar kale ka dhacay duleedka deegaanka aboorey ee gobolka hiiraan dagaalada ayaa waxaa lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalka waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan shan askari ayaa dowladda federaalka looga dilay dagaaladii maanta ka dhacay duleedka deegaanka aboorey halka looga dhaawacay koob iyo toban kale فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaad dhegaysanaysaan markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta dhacdooyinka toddobaadka waxaana soo jeedinaya maxamed daahir calasow waad mahadsantahay maxamed cali dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dhacdooyinka toddobaadka oo aan ku soo gudbinno qodobadii ugu muhiimsanaa ee ku soo dhacay warqabadka warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan dhacdooyinka aan toddobaadkan diiwaangelinay waxaa ka mid ah maalintii jimcaha lixda shawaal sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga oo waafaqsan afarta bisha abriil sannadda labada kun shan iyo labaatanka maxaa dhacay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maalintaasi qaraxyo dhowr ah la beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada shisheeye oo ku socdaalayay agagaarka deegaanka namber lixdan mid ka mid ah qaraxyadaas ayaa haleelay gaari taw ah waxaana ku dhintay saddex askari oo yugandhays ah halka ay ku dhaawacmeen laba kale sidoo kale laba askari oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka oo la socday kolonyada ayaa isla qarxyadaasi ku dhintay guutada qarxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay qarax la beegsadeen fariisin ay ciidanka dowladda federaalka ku leeyihiin gudaha degmada beled xaawo ee gobolka gado qaraxaasi waxaa ku dhaawacmay hal askari laba qarax ayaa ciidanka shisheeyaha ee yuganda isla maalintaasi lagula beegsaday inta u dhexaysa deegaanada buufow iyo shalaambood ee gobolka shabeellaha hoose waxaana qaraxyadaasi lagu dilay hal askari oo yugandheys ah iyo mid soomaali ah halka lagu dhaawacay saddex kale oo shisheeyaha ka tirsan maalintii sabtida toddobada shawaal kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga oo waafaqsan shanta bisha abriil sannadda labada kun shan iyo labaatanka wixii dhacay ayaan isdul istaageen ah laba askar oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay qoryihii ay wateenna waa looga furtay mid kalena waa lagu dhaawacay dagaal ka dhacay duleedka deegaanka mazagawaay ee gobolka galgaduud ciidamada xarakada shabaab mujaahidiin ayaa maalintaasi howlgal dhaliyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxa ay ka fuuliyeen gudaha xarunta madaxtooyada dowladda federaalka ee magaalada muqdisho maalintii xigtay ee sabtida siddeedda shawaal sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga oo waafaqsanayd lixda bisha abriil labada kun shan iyo labaatanka wixii dhacay ayaan isdur istaageen ah weerar madaafiicah ayay ciidamada xarakada shabaab mujaahidiin ku garaaceen xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ay shisheeyuhu ku leeyihiin soomaaliya ugu yaraan saddex shisheeye ah oo u dhashay waddamada yurub kana tirsanaa shaqaalaha qaramada midoobay ayaa ku dhintay madaafiicdan halka ay ku dhaawacmeen saddex kale oo isla shaqaalaha reer yurub ka tirsan waxaana intaa dheer oo lagu gubay saddex gaari iyo laba guri oo ay u n-ku ku lahaayeen xerada xalane isla maalintaasi weerar ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen xero ay askarta kenya ku leeyihiin tuulada basuuba oo u dhexaysa mangaay iyo milimani ee gobolka laamu waxaana uu dab xooggan ka kacay gudaha xerada kaas oo gubay teendhooyin halkaasi ugu yiilay askarta oo ay ku kaydsanaayeen hub iyo agaabyo kale gaari cabdibile ah oo ay wateen askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa isla maalintaasi qarax lagula beegsaday deegaanka calamada ee dhaca duleedka muqdisho waxaana qaraxaasi lagu dilay afar askari oo uu ku jiro sarkaal lagu magacaabo maslax halka lagu dhaawacay toddoba kale isla maalintaasi askar ka tirsan ciidanka burundi ee qaybta ka ah shisheeyaha kusoo duulay soomaaliya ayaa iyagoo lugaynaya waxaa qarax lagula beegsaday deegaanka buurane ee hoostaga degmada mahaday ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana qaraxaasi looga dilay saddex askari maalintii xigtay isniinta sagaalka shawaal kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga oo waafaqsanayd toddobada bisha abriil labada kun shan iyo labaatanka maxaa dhacay maalintaasi dagaalo lagu jabiyey ciidanka dowladda federaalka ayaa ka dhacay duleedka degmada runirgood ee gobolka shabeellaha dhexe isla maalintaasi ciidanka mujaahidiinta waxa ay weerar madaafiicah ku garaaceen saldhigyada askarta dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe maalintii talaada tobanka shawaal kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga oo waafaqsanayd siddeedda bisha abriil labada kun shan iyo labaatanka maxaana soo gaaray ciidamada xarakada shabaab mujaahidiin ayaa maalintaasi weerar waxa ay ku qaadeen saldhig ay askarta dowladda federaalka ku leeyihiin deegaanka la yidhaahdo arbaco ee dhaca duleedka muqdisho waxayna weerarkaasi kadib madaafiic ku garaaceen isla xerada isla maalintaasi dagaalo dhowr jeer lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalka ayaa ka dhacay duleedka deegaanka aboorey ee hoostaga magaalada buluburt oo ka tirsan gobolka hiiraan dagaaladaasi waxaa lagu dilay konton iyo saddex askari halka ay ku dhaawacmeen siddeetan iyo toddoba askari oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka sida lagu sheegay war ka soo baxay taliska ciidanka xarakada shabaabulmujaahidiin asad cismaan afrax oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee ciidamada danab ee daacadda u ah maraykanka ayaa ka mid ahaa saraakiishii lagu dilay dagaalada ka dhacay aboorey maalintii arbacada ee xigtay ee kow iyo tobanka shawaal kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga oo waafaqsanayd sagaalka bisha abriil labada kun shan iyo labaatanka maxaynu qornay oo aan baahinnay dagaalo dhowr jeer lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalka ayaa maalintaasi ka dhacay deegaanka geelgub ee hoostaga degmada cadanle ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana dagaaladaasi lagu dilay shan iyo labaatan askari oo saddex ka mid ah meydadkooda looga cararay goobta dagaalka halka lagu dhaawacay lix iyo labaatan kale oo dhammaantooda ka tirsan ciidamada dowladda federaalka isla maalintaasi duqayn ayaa lagu garaacay saldhigyada ciidamada dowladda federaalka ee degmada aadan yabal waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur isla maalintaasi dagaal ayaa ka dhacay duleedka degmada aadan yabal waxaana lagu dilay afar askari sidoo kale isla kow iyo tobanka shawaal kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada dagaallo culus ayaa ka dhacay mar kale deegaanka aboorey ee gobolka hiiraan waxaana dagaaladaasi lagu dilay saddex iyo labaatan askari halka lagu dhaawacay soddon iyo toddoba kale maanta oo khamiis ahayd labaiyo tobanka shawaal kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga oo waafaqsan tobanka abriil labada kun shan iyo labaatanka ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa duqaymo ku garaacay saldhigga hiil weyne oo dhacay inta u dhexaysa muqdisho iyo balcad halkaas oo ay degan yihiin ciidamo ka tirsan dowladda federaalka weerarka duqaynta ah waxaa lagu dilay lix askari oo ka tirsan askarta dowladda federaalka halka lagu dhaawacay lix kale dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa xubinta dhacdooyinka toddobaadka oo ku soo dhacay warqabadka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan toddobaadkan sii dhammaanaya intaan dib u kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhuuxa waraysiyada ee warbaahinta alfurqaan iyo maxamed cali aadan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaad dhegaysanaysaan sida uu daabacay wargeeska new york times ee ka soo baxa dalka maraykanka khilaaf aad u xoogan ayaa waxa uu ka dhex qarxay mas-uuliyiinta ugu sarraysa ee dowladda maraykanka kaasoo ku aadan duulaanka ay xukuumadda washington muddada fog kaga jirta soomaaliya wargeeska ayaa tilmaamay in mas-uuliyiinta ugu sarraysa ee maamulka donald trump ay isku khilaafeen masiirka duulaanka gardarada ah ay ka wadaan dalka soomaaliya iyagoona qaarkood soo jeediyey in gebi ahaanba la xiro safaaradda ay ku leeyihiin magaalada muqdisho mas-uuliyiinta ka tirsan maamulka trump ayaa ku taliyey in albaabada la isugu dhifta safaaradda maraykanka uu ku leeyahay xerada xalane ee magaalada muqdisho oo ah caasimadda soomaaliya taasoo sidoo kale ah xarunta ugu weyne ay shisheeyuhu ku leeyihiin dalka waxaa jira mas-uuliyiin kale oo amerikaan ah kuwaasoo aaminsan in xidhitaanka safaaradda maraykanka ee magaalada muqdisho uu keenayo burburka dowladda federaalka sida uu tibaaxay wargeeska new york times ee kasoo baxa maraykanka ilaa iyo hadda xog rasmi ah lagama hayo halka uu ku biyo shuban doono khilaafkan soo kala dhex galay mas-uuliyiinta ugu sarraysa ee dowladda maraykanka islamarkaana ku aadan masiirka duulaanka ay xukuumadda washington kaga jirta soomaaliya falanqeeyayaasha qaar ayaa aaminsan suurtagalnimada in maraykanka uu gebi ahaanba albaabada isugu dhifto safaaradda uu ku leeyahay xerada xalane oo hoy u ah shisheeyaha kusoo duulay dalka iyagoo daliishanaya tasarufaadka madaxweynaha dib loo doortay ee donald trump kaasoo ku dadaalaya inuu xoogga saaro siyaasaddiisa arrimaha gudaha soona afjara dagaalada uu kaga jira caalamka intiisa kale tani ayaa imaanaysa iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab kordhisay weerarada ay ka fulinaysa magaalada muqdisho kuwaasoo ay ku beegsanaysa xarumaha ay shisheeyaha iyo dowladda federaalka ku leeyihiin caasimadda weeraradii ugu saameynta badnaa ee ka dhacay muqdisho ayaa ahaa madaafiicdii dhowrka jeer lagu garaacay xerada xalane oo ay safaarada iyo xafiisya ku leeyihiin dowladaha shisheeye ee uu maraykanku ugu horreeyo kuwaasoo qaarkood lagu dilay shaqaale caddaan ah oo ka tirsan u n-ka kuwo kalena lagu dhaawacay siyaasadda dagaalka maraykanka ee soomaaliya ayaa u muuqata mid wajahaysa gebidhaclayn badan muddaxileedkii hore ee donald trump ayayna ahayd markii uu soomaaliya ka saaray ku dhowaad kun askari oo amerikaan ah balse markii doorashada looga guulaystay ayaa waxaa go-aankaasi dib uga laabtay jo baiden oo ahaa madaxweynihii hore ee maraykanka isagoona ciidamadooda dib ugu soo celiyey soomaaliya trump ayaa la filan karaa inuu mar kale ku dhawaaqo soo afjaridda duulaanka ay ka wadaan soomaaliya waxaana khilaafkan cusub uu sidoo kale ku soo aadayaa iyadoo diyaaradaha dowladda maraykanka ay marar badan duqaymo ka geysteen dalkan kuwaasoo ay ku laayeen dad shacab ah oo aan waxba galabsan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي
barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaad weli dhegaysanaysaan maanta taliyaha ciidamada asluubta ee dowladda federaalka ayaa sheegay inay xabsiga dhigeen ciidamo kasoo firxaday furimaha hore ee dagaalka oo ka tirsan dowladda federaalka haddaba shariif shaacib oo ka mid a saraakiishii hore ee ciidamada soomaaliya ayaanu ka waraysannay sida uu u arko firxadka ciidamada dowladda federaalka ay kasoo samaynayaan furimaha hore ee dagaalka
kornida shariif shaacib kusoo dhawow warbaahinta islaamiga alfurqaan waxaad ka mid tahay saraakiishii hore ee ciidanka soomaaliya arrimaha ciidamadan aqoon ayaad u leedahay waayadii u dambeysay ciidamada dowladda federaalk waxay bilaabeen inay si xoole ugu soo firxadaan furimaha hore ee dagaalka ay isku horfadiyaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddaba maxaa u wacan ama maxay tahay asbaabaha arrintaasi keenaysa بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أخواني واحد يروي سبانا ما أذكرها مكو بالسنة هي وأذكر بالسنة هي هي وحاوي إنه مبدأ وكو بالسنة هي والله سبحان ما قرر أذكر كان ردنا أذكر بالسنة ما أهن أذكر الكسر وقبتي وأنت بس كعد الله قحضي ما نمو البواحد على الكتيب على الضحية askar u adkaysan karta nin mabda ku dagaalamayo oo mabda ku dagaalamayo oo oo maaragtay inuu rag iska dhiciyo qaba gaal inuu dilo qabo iyo nin wax mabda ah oo uu ku dhimanayana aan jirin oo qaadcun ah oo balaayo qaba ah oo meel walba ka hadlaysan xabadina ay ku kullaatay maxaad ka sugaysa wax aad ka sugaysaan jirin ma adkaysan karo ma adkaysan karo mataqaanaa waxa waaye ninkaas iyo dadkan ciidanka ah ee islaamka ah waa isku jima noqon karaan ma garan wax mabda ku dagaalamaya ma aha mabda kuma dagaalamaan waxba ma ahan ninkan hadda afka furtay eele ninkii soo meeshaa ka soo tago waan maaragtay wax dilaynaane waxba weligii ha dilo muxuu dili dil dil uma dhaama ninkan waxa waaye hadduu dil baad sheegaya uu yidhaahdo dil keliya maaha waan ku jarjaraya hadduu yidhaahdo xataa waxa ay ka yeelayaan maaha adeer ilaahay baa garabkooda ka baxay ma ma mabdacna kuma dhisa waxooda wax mabdac ahoo ku dhisan baa jirin ma garan waa gartay marka su-aashii aad isticaashay intaasaan kaga baxaya dowladda federaalk waxay sheegtay inay xukun dil ah ku fulinayso ama xabsi dhigayso askarigii kasoo firxada furimaha hore ee dagaalka sidaba uu sheegay taliyaha ciidamada fuduubta dowladda federaalka ma is leedahay cagajugleyn ciidanka furimaha waa lagu celin karaa
maya maya wax suuragelay ma horta midkaan hadlaayo ciidanka asriibta wayaa leedahay xabsiga dadka loogu keeno buuxinayaa mooyaane nin hadda warjihiisiba ma aha wax uu gaadnaya hadda wax uu adarta kule taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed baa la dhihi jiray ma aha waa asluubbuu ku magacaaban yahay asluub maxaa meesha uu ka hadlaayo shugul buu ku qeebo galan asagu wixii xabsiga keeno unbuu ku sugi jiray sidii mataqaanaa nimankan oo u ahaan jirtay ayaga nidaamka u ahaan jirtay waa ciidan asluubeed buu xukumaa marka ciidankan ay meesha geeyeen waxa ay meesha geeyeen horta wax dhigsan ma aha waa wax la isukaan keenay qaar simil ah oo nidaamka aan garanaynin askar waxa lagu leeyahay askar ma aha nimanka waxay meesha ku adhay soomaaliya shacabkeeda dad masaakiin bay soo ururiyeen oy caqli ka kacdeen ma garatay ninkaan hadda asluub baana xukumaane ee waxaan sheegayana maba ahaba programkiisuba maaha asluub buu joogaa ninkan warbaahinta ka baxadlay asluubtan xukumaane nidaamkiisu waa khaldan yahay asagaaba khaldanba ragguu ka hadlayo iyo ragga lala hardamayo ee halkaa joogo isku shuqulba maaha ma garan wax nidaam aho dhisan baan jirin dowlad baan jirin meesha wax dowlada ninka waxa waaye nin walba iska hadal waayo moogiyo wax ilaahay abuuray ninkii fadligii uu lahaa hadda nin geel raacid yaqaana in beerfarow loo dhiiba ka waran wax suura gelayso waxba ma dhaqaaqaya waxba ma dhaqaaqaya ninka geel buu dhaqi yaqaanaa tafar baa tiri muxuu ka garanaya meeshii la qabtan jiray maya dabada inuu qabtaa suuragala marka sidaa weeye nin asluub xukuma ciidan fulin jiro oo dagaal adag u haysto wuxuu ka sheegahay waxba ninka ka ninkii ka hadli lahaaba maaha wuxuu ka ogyahay militariga maaha ninka waxa weeye meel oo xabsi buu joogaa xabsigaasuu madax u yahay taliya asluub baa lagu magacaabay midiyaa isu yimaaduu leeyahay wixii soo baxa waan xiraynaa waan dilaynaa mashquul buu ku leeyahay asagu ma kule ma kule ciidanku ninba meel buu qaabilsanaa wixii oo idin baa isku dhex yaacsan wax dowlad oo isku dhex yaacsan waayo moogiye wax dowladnimo lagu sheegi kara wuxu ma aha ma garan maya tiraada organikada ciidan markii la yidhahdo hiddooyinka iyo waxaan oo idin markii la yidhahdo organiku xoogga dalka soomaaliyeed asluubkii mataqaana booliiskii oo daraawiish iyo territoriyaalaba leh waxanay u qaybsan yihiin adiga asluub baa tahay markaad ka hadlaysaa nidaamka nooca adigaa ku aadan mise ninkii ciidanka xoogga haystay baa ku aadan wey waxaa laga yaabaa kan ciidanka xoogga laftiisa inay dalloox yar kujiro oo asaga iyo madaxweynahaba aynan wax isku fiican male si xoogaa lacag ay ka yara leexataba waxaa waaye kan kale col buu u yahay marka kan yaa laga yaabaa in ayaantan uu xoogaa yahay hadal baa la dhihi wuu iska hadlay hadalkana hadalkiisuba maaha ma garan waa gartay wuxuu sidaa weeye shuqul iskumale waxa uu sheegayana hadduu wax kasta sheego nimankaa niman joogsanaya maaha waxa waaye waktiga meesha joogaa sida ah askari xabad ka xanunayana haddaad tiraa waa kudiliy haddii kaas kulli isku mid weeye ma garan marka weligaaba adi miidiyaakaada waa ku dili dhe ninka xabaddaada isla taagan ba haddagaa joogsan kara marka warku sidaa weeye adeer ugu dambeyntii waxaad kamid tahay ciidankii hore ee kumaandoodka soomaaliya maxay tahay fariintaada ku wajahan ciidamada dowladda federaalka iyo saraakiishooda horta aad baad u mahadsan tahay annaga wax badan miidiyaha ka hadalnay oon dadka soomaalida ah wax u sheegnay waxaan leenahay horta marka koowaad adduunka waxaa la yidhi wan weyn ilaa la gowraco indhihiisa cirka ma arkaan waxbay arkeen wax ilaahay uu wato inaysan reebi karin way arkeen mudduu dagaalkan socdaa naaqus ma oliyo zaa'id ma hayaan ani marka waxaan leeyahay horta kow dadka la soo khalday ee hadda weli ay gacantooda ku jiraan waxaan ugu caqli celinayaa haddii wax loo sheegi jirayna waa loo sheegay indhahoona hadday wax ku arki lahaayeenna way ku arkeen annagu weli waan daba soconnaa dad rajo aan ka leenahay wey waa dad soomaaliyeed meel alla inay ku dhaqaadaan ma rabno ma rabno annaga waxaan leenahay war meesha iskaga soo taga ilaahay ka yaaba ilaahay haddii wax rajada aad tihiin waxaa kaloon u sheegayaa dadka soomaaliyeed ee owlaadooda la khaldayo ee waxaad aragtay lagu samaynaya ee maalin walbo ay hortooda waxaad aragtay ku mutaysanayaan aniga waxaan leeyahay ilmahooda la khaldayo midda kale ilmahaba waxaa ka daran ayagii baa la baabi'inaya oo guryahoodii la qaadanaya oo dhulka laga oogaya oo dadka soo dad wax garanaya ma anigu waxaan leenahay hal aana waa la daba taagan yahay waxaana wax maanta islaamkan ummadda soomaaliyeed isu keeni kara kitaabka ilaahay baa la arkaa nin kale wax kale oo isu keeni karo aniga waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed owlaadeeda owlaadooda ha qabteen kii ilaahay meel u wadana ma karayaana golaha ka qaado waa laga soo horeeyahay waka waxaa kaloon u taaniyeeynayaa u taaniyeynayaa ragga hurinta jooga ee islaamka ah ee idaacyada ah allah idin allah idin sugo marba meel bay soo taagay gebagabaa la taagan yahay maanta waxaan leeyahay insha allahu ilaahay ha idin guuleeyaan leenahay ilaahay ha idin guuleeyo ilaahay ha idin guuleeyaan leenahay wabilahi tawfiiq فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي
barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaad weli dhegaysanaysaan guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dib isku soo abaabushay ciidan badanna tababaratay taas beddelkeedana uu burbur ku socdo nidaamka ciidan ee dowladda federaalka cabdifataax xasan afrax oo ah guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in haddii la iska idna tiro waxa dhacaya ay fadeexad keeni doonto xarakada mujaahidiinta al-shabaabna ay maanta xaqiijisay guul weyn waxa uu sidoo kale tilmaamay inaysan habbooneen in la isku tuurtuuro xaaladda uu dalku marayo isagoo carabka ku dhiftay in toban kun oo ka mid a ciidamada dowladda federaalka ay noqdeen wax la dilay iyo kuwa ciidanka ka baxay
horta xaqiiqda jirta markii la inkiro waxay keentaa fadeexaday keentaa nimankan duulaanka soo qaaday way diyaar garoobeen way tababaray ciidamo cusub kala soo baxeen qorshay degeen way socdeen halka ciidanka soomaaliya uu burbur ku socday halka deeqihii la korrabti gareeyay oo maartii sheegay fasaad weyn oo ka dhacay iyo musuq aan caadi ahayn oo ka dhacay waxaasoo dhan waxay sababeen masaaj cali guduudaa sheegay adiga weli argagixisadu qorshahay degeen iyo sidii ku socdeen ku socdaan ayagaa guul ku fadhiya weli qorshaha waa ujeedaa halis ay waddanka ku hayaan nimankaas sidaasay tahay in dacayd laga dhiga maaha barnaamijkii oo wax laysku tuurtuuro alwadan abcad min dalik waa ka wenya waddanku intaas maarata waa ka fogayaan waxawaa waa inaan qorshooyin lala yimaadaan waxaan arkaynay isheeg hanti badan oo dowladdu ay leedahay oo gaar ahaan hub ama saanad ah oo si fudud cadow gacantiisa ku gelayso hal qof oo la xisaabin ilaa dalamaayo waa fiicnaa lahayd in maanta caws weyne la joogiyo ceelbur iyo meesha ka shekeynaysa aniga waxaan tegey webxaan tegey dad badanaa ku nafi waayay meelaha hadda haddayna burburi lahayn ciidanka maba imaanteenba ciidanku qalab ahaanna waa u burburay tiro ahaanna siddeetan iyo lix kuna la sheegaa iyo wax ku dhadhow inay mushaar qaataan way ciidanka ka tirsan yihiin kaba soo qaadba toban kun inay tahay dad dhintay ama maaragtay fursadda ciidanka ka baxay ciidankan kale tirada badan xaguu joogaa ma ciidan toddobaatan kun intuu waddanku joogo ma toban kun iyo labaatan kun oo maaragtay sheeg aan haysan sharciyad ay guulaha arti gaari karaan waa maya marka waxaa fiican ma jirto iyo waa jirtaa intaan ku murmi lahayn inaan ka shaqayno in waddankani khatar ku sugan yahay khatarta laga badbaadiyo waddankan si dhabana looga badbaadiyo lagana wada hadlo maanta waxaa cad waa ujeedaa hor dhacay waxaa laga rabaa horta in xisaabina loo diyaariyo waxaa la xisaabinaya mas-uuliyiinta mubaasharta camalka goobta jooga waxaa ugu horeeya madaxda hirshabeelle ugu horeysa qaybaha kala gedisanaya ciidanka dadka xukumo ayaa ku xiga dadkaasaa la rabaa in la xisaabiyo ciddii fashilkaanu ka yimid ciddii waajibkeeda guda wayse in laysu su-aalo wax waa loo baahan yahay si loo ogaado meeshii gaabis ka yimid iyo cilladda meesha ka timid
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي
waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada dowladda federaalka ayaa dhowaan sheegtay in abwaane ay tegi doonaan furimaha hore ee dagaalka si ay u dhiirageliyaan ciidamada dowladda federaalka ee niyadjabka iyo xaaladda quusta ah wajahaya iyadoo arrinta la yaab kale ay tahay in suugaanta soomaaliyeed ee laga qaaday gumaystaha iyo dhibaatooyinka uu baday ummadda soomaaliyeed iyo sidoo kale gabayadii lagu dhiiragelin jiray halgankii ay ummadda soomaaliyeed la gashay gumaystaha ay hadda isku dayeyso dowladda federaalka inay u adeegsato dhaleeceynta xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaan soo dhoweynayaa weriye cabdulaahi yaasiin jaamac oo ka mida wariyayaasha warbaahinta islaamiga ee alfurqaan arrimaha suugaanta soomaalidana aada u daneeya cabdulaahi maxay ka dhigan tahay tallaabada ay dowladda federaalka ku doonayso in suugaanta soomaaliyeed ay ku afduubato oo ay uga dhigto mid loogu adeego danaha gumaystaha ee soomaaliya
aad baad umaadsantahay walaalka maxamed cali aadan horta waxyaabaha dowladda federaalka hoos u dhigay waayadan waxaa ka mid ahaa iska dhigdhigidda xarakada shabaab almujaahidiin shay kasta oo ay qaaddo ama tilaab kastoo xarakada shabaab almujaahidiin ay qaaddo waxay isku daydaa in ay qaaddo tusaale ahaan hadda waxaad arkaysaa in ciidamadooda magacyadii laga bedelay markii xaajadu ay ku xumaatay oo dagaaladu ay ku adkaadeen in si ciidamadii loo dhiirigeliyo la yidhaahdo saxaabadii loogu magac daro iyagoo sidoo kalena wata magacyadii asalka ahaa ee ay ku diiwaan gashanaayeen maaragtay dowladaha shisheeye ee lacagta looga qaadanaya maadaama liiska ciidamada dowladda federaalka uu yahay mid shisheeyuhu uu hayo uuna maalgeliyo amaba lacagtooda mushaarka uu dhiibo markii dagaaladu adkaadeen waxaa la yidhi al-shabaab allahu akbar bay tiraahdaa annaguna allahu akbar aanu dhahno waxaad arkaysaa hadda muuqaalada ay soo duubaan mararka qaarkood iyagoo sacabki wada oo heesihiina wada iyo wixii lamidka ahaa haddana allahu akbar mararka qaar inay ku dilayaan waxaad aragtay xarakada shabaab almujaahidiin hadda ka hor waxaa u fudwatay culummo in dalka waxa ka socdaa ay jihaad yihiin islamarkaana ay mudan yihiin shisheeyaha iyo qoryaha la socda in la iska dhacasho ayaguna waxay keeneen haddana culummo rag ay ku sheegeen oo u fadwooda waa culummo ay ilaalinayaan marka ay fadwoonayaan ciidamada maraykanka uganda iyo burundi iyo wax lamidka ah hoteel ay ku jireen ku hareereysanan yihiin ayay gudihiisa kasoo fadwoonayaan marka markii abwaano ay ku soo biireen hadda xarakada shabaab almujaahidiin horena abwaano u joogay runtii aan ka dhicin oo kaalintooda muddo soo adkeynayay laakiin waxaan la soconnaa in mar dhexe shan abwaan oo caan ah weliba laba ay caan sii tahay ay ku soo beereen xarakada shabaab almujaahidiin arrintaasu aad bay u gubtay dowladda federaalka ah waxaadna ka dareemaysaa in dhinacyo iyada ka shidaal qaadanaya ay jilayeen riwaayado abwaanada qaarkood ee ka dhan ah hadda markii xaaladda xumaatay gabayada jihaadka lagu taageerayna ay soo bateen dowladda federaalka aho waxay tiri fanaaniinta iyo waxa lamidka ah ayaa iyaguna waxay ka qayb qaadanayaan dagaalka oo si kalena ma ahane waxa weeyaan ciidamaday dhiiri gelinayaan waxaa heestay baraha bulshada dadweynaha oo oranaya hees iyo haween isluxaya miyaa looga adkaanayaa xarakada shabaab almujaahidiin waxaad ogtahay iyagu suugaantayala ma keenaan waxay keenayaan wax hablo qaawan iyo wiilal laisku dhexdeeyey oo maaragtay islolaya ay qaadayaan oo hees ay ku magacaabeen arrimaha marka runtii falcelin adag bay kala kulmeen dadka waxay leeyihiin xataa kuwii dowladda federaalka taageersanaa war xarakada shabaab almujaahidiin uma baahana hees heesuna ma celiso waa kuwaanu muqdisho cerifka ku soo hayaan ee nimanku iska dhicin bay u baahan yihiin armaad iska dhicinaysaan haddaanan iska dhicinaynin dee xal kale noo sheegay leeyihin isla taageerayaasha dowladda federaalka ka tirsan halka bulshada kalena ay runtii aada ugu weersanayaan marka waxaad moodaa waxaa layidhi laafiya aan loo dhalan lix tilaabo ma dhaafaan isku daydayidda xarakada shabaab almujaahidiin dowladda federaalka qadkeedina waa ka lumis qadkaana sooma haleeli karto waxa weeyaan had waliba wixii ay aragto ayay waxay isku daydaa inay wax uun ka qaadato iyadoon toosna dee u wada qaada karin tusaale ahaan abwaanadu waa kuwa iyada ka tirsane gabayada amaba sugaanta ay tirinayaan haddii ay waxuuna tirshan isku dayaan waxay noqonayaan wax ku kooban raggan halgan ku jira ee kasoo horjeeda gumaysiga ee dalka kusoo duulay iyo wixii la socda ee si toosa cadowga uma abaari karaan cabdulaahi soomaali waxaad ka mid tahay dadka aqoonta u leh suugaanta soomaalida ma dhici kartaa in suugaan horey looga qaaday halgankii lala galay etoobiya maanta laga dhigo suugaan dhaliilaysa dhallinyarada soomaaliyeed ee xilligan la halgamaya etoobiya iyo guud ahaan shisheeyaha dalka kusoo duulay runtii dadka ee shisheeyaha la shaqeeya had waliba waxay isku dayaan siday ummadda kale u mareen habaabi lahaayeen shisheeyahana ay kor ugu qaadi lahaayeen oo ay wax sare uga dhigi lahaayeen dowladda federaalka iyo maamulada la midka ah waxay baabi'inayaan taariikhdii cadowtooye ee etoobiya iyo soomaaliya ka dhexaysa iyo shisheeyaha kaleba ayagoo ka dhigaya walaalo iyo saaxiibo soo jireen ah oo lagama maarmaan ah hadda waxaad arkaysaa sugaantii laga tiri jiray etoobiya qaarkeed inay bedeleen oo boos aysan lahayn ay dhigeen tusaale maanse waxaa jirtay la yidhaahdo dhaqaajiyii dhiigga dhallinyaraday dhulkeenna wayaano ka soo dhiciyay wayaanuhu dee waa etoobiya laga wadaa meeshii markaa ahayday dhulkeena wayaano ka soo dhiciyay unbay waxay u bedeleen dhulkeena shabaab ka soo dhiciyay arrinkaas waa arrin lagu raaligelinayo looguna dhowaanayo laguna jeclaanayo qalbigana loogu dejinayo etoobiya etoobiya aad bay u necab tahay in suugaan laga tiriyo xataa waxaa la yidhahdaa dadka afka wax ku gaarsiiya aqirka waa ay dishaa xataa hadday iyadu u dhowaadaan rag badanaa la aaminsan yahay in iyadu disho oo uu ka mid yahay weriye axmed xasan cuuko oo aad taqaano oo maaragtay u shaqay jiray idaacadda ingiriiska laakiin waagi hore dagaalkii kun sagaal boqol toddoba toddobaatanka iyo toddoba sideetanka u socda oo ka tirsanaa raadiyo muqdisho soomaaliya raggii afka kula dagaalamuu ka mid ahaa etoobiyaanka marka dambe asigoo jooga togwajaare ayaa isagoo fiyooba lagu ogaa ninka waa dhintay degdeg waxaa la aaminsanya ninkaa in ay etoobiya ay disho oo ay sumaysay waxyaabaha arrinta caddaynaya waxaa ka mid a wafdi ka tegay somalilan oo tegey meesha oo reebmeedkii inay soo qaataan iyadoo la aasay u tageen islamarkaana waxay ku aaseen meel ka mid a dhulka soomaaliyeed ee etoobiya ay maamusho ayna sheegato inay iyadu leedahay marka maamulka somalilan marka awood uma lahayn inuu ninkaa meydkiisa soo saaro oo baaritaan ku sameeyo maadaama dhulka lagu aasay uu yahay dhul uusan isagu maamulin marka waxaa kaloo ka mid ahaa nin la yihahdo axmed shaqaale heellaale oo la aaminsan yahay inay muqdisho ku sumeeyeen isagoo isbitaal muqdisho yaal waxaa jira nin la yidhaahdo la oran jiray sangub ninka asiga oo tabcaan ah oo waayeela oo xanuunsan oo lug ka jaban oo muqdisho yaalla ayaa dowladda federaalka waxay tiri waxaan geynaynaa xajka eheladiis waxay war ninkan waa tabcaan waana waayeel xaj ma gale maya waa geynaynaa marka dambe diyaarad baa la saaray waxaa laga dejiyey dhulka etoobiya ay maamusho isagoo laga keenay ee xaja xaggiisa waxaa la aaminsan yahay halkaa etoobiya in loogu geenayay islamarkiibana waa dhintay marka etoobiyada saas ahayd suugaantii ka dhan ahayd ayay hadda marin habaabeen ku samaynayaan oo ay rag soomaaliyeed oo wadankooda iyo diintooda iyo maaragtay dadkooda difaacanaya ayay ku jeedinaysaa dowladda federaalka ah aad baad u mahadsan tahay kaasina waxa uu ahaa weriye cabdulaahi yaasiin jaamac
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaad weli dhegaysanaysaan xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay in shirkii uu xasan sheekh ku baaqay ay u soo dhiibeen reer galbeedka dowladda federaalkana ay ka badin weysay inay xirto qofkii ka hadla fashilka amni ay wajahayso daahir amiin jeesow oo ka mid a baarlamaanka dowladda federaalka ayaa waxa uu geesta kale ka hadlay xadhig ay dowladda federaalka u geysatay xubno ka hadlay fashilka xagga amniga ah ee ay wajahayaan isagoona tilmaamay inaysan ka daali doonin sheegidda habacsanaanteeda xagga ammaanka ah
madaxweynuhu hindise asaga ka soo go-ay ma ahayn beesha caalamka ayaa tiri shir qabo fiir wax ummadda soomaaliyeed in runtii loo sheega la rabaa beesha caalamka madaxweynaha waxay yidhaahdeen sidaa aad wax ku wado kuma qanacsanin annagu ma ogtahay dad damiinho meel iska fadhiya manihin intaasaas maalintii ciidda aad madaxweynaha ugu faa'iidaystay marka intaas waaye runtii waa ka xumahay in aan sida hadda ka hor aad madaxweynaha wuxuu yidhi dad waxaa jira camerada markay arkaan iska hadlayo goorma kuwaasaas uga daryaan oo malayna waxaa waxaa muhiima marka intaas ayaa madaxweynaha loo soo dhiibay intaasna in ummadda soomaaliyeed laga qariya oo madaxweyne uu iska dhigaa hindise isaga kasoo gooday sax maa ha diidaan dow doonaad waa nasiib darada muxuu ahay dhacdayay kamid tahay maanta adiga haddii ceelasha biyaha lasoo dhaafay shabaab aad tiraahdo waa lagu xiraa annagana waxaan rabnaa inaan dhahno ceelashaa lasoo dhaafay oo aan qofna loo xirin marka madax iska dhaafa guddoomiyaha b- een, een, xisbi xasanada uu leeyahay shahaadada uu qaatay waa xisbi la aqoonsan yahay oo xasanad le waay guddoomiyihiisa in xabsi loo dhaadhiciyo marka uu yidhaahdo eh, afgooya laga qaxoohooyaa ama dhibaataa jirta hadduu yidhaahdo in muxuu ahay een, een, een, la yidhaahdo een, dembiyaad gashay sheegista aad sheegay waxaa dhammoo baan rabnay inaan ku tartarno qaldaadka dowladda ay gashay inaan sheegno waay. waxbaba ha dhaxlin haddii sargaal dhimanaya ha sheegin haddii dalka la qabsanaya ha sheegin wariyihii sheegay waa xereg maalin dhexdaas waxaan arkayay wariyaal la xerxerayo oo sawirro ka soo qaaday een, een, shabaab oo ceelasha biyaha afgooya inta u dhexaysa ci- ee, baabuur ku celiyey oo baabuurta fiirfiirinayo sa- sawiradoodii soo geliyey oo la xerxeray maxaa lagu xiraa ilaa shabaabkuma iyagaa soo waday Eh, laakiin in afka las qabto las caburiyo eh, wariyihii la xiro maalin dhexdaas wariyaa la xiray ood ogeedeen maalin kusii xigay qaar dudaha ah, ba- xildhibaano u tegiyo dhahay baarlamaankii soomaaliyeed ay qeybiyeen toddobaatan xildhibaan maanta haddii adiga wasiir ku-xigeen aada noqoto oo aad xildhibaan ahayn waa laga qaadaya mid xildhibaana la keenaya si cod as u siiyo nimankii intaasoo dhib dalka u geysanaya ayaad leedihiin een, muxuu ahay kala tashta maxaan kala tashanaa talawa gacantooda waa ka baxday hadda gurigan kana waxaa waxaa yeelay ugu yaraan lix oo ay ay- ay shabaab soo dhaawaceen oo oo qarax lagu soo qarxiyey halkaniini dowladda ma ku sheegataa wax ay sheegatay ma- maamulka waaye waxaa xun oo dadka laayi oo muxuu ahay een- een ciidankaas maanaji garayn la ee wiilasheennu ee hadaf la-aan ay u dhiminaayiin ee aan muxuu ahay meeshii shalay ay xoreeyaan biri laga soo baxaayo saadka laga goosanaayo een bi- ee shidaalka laga goosanaayo een muxuu ahay isgaarsiinta laga xiranayo waa ciidankeenna waay waxaad ii sheegtaba ciidankeenna waa la dayacay dayacaad dhabaha la dayacay saraakiisheenii ugu qiimaha badneedna meeshaasay ku la'ameen
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaan isla soo gaarnay markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta caafimaadka waxaa soo jeedinaya doctor maslax
أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد حلقة عاوة waxaan kaga hadli doonaa miraha yaanyada yaanyada ama tomatoes waxay ka mid tahay mirooyinka aad iyo aadka ugu isticmaalka badan ee dalkeena soomaaliya khaasatan si joogto ah loo isticmaala maalin kasta oo lasoo gato oo la isticmaalaa joogto ah insha allahu tacaala waxayna ku imaataa eh, midab gaduud iyo cagaar ayay ku imaataa iyadoo ceeriina waa cagaar markay bislaatana waa gaduud waxay leedahay marka jir adag hilib ayay leedahay waana la karinaa sideedana waa lagu cuni karaa labadaba waa lagu cuni karaa oo lagu isticmaali karaa marka waxyaalaha ay bixiso fitaminaadka laga heli karo waxaa ka mid ah vitamin a vitamin d vitamin c vitamin k maadooyinka macdinta potassium folate calcium zinc iron iyo kuwo kale ayaa laga hela marka faa'iidooyin badan ay jirkeena baniaadamka u leedahay haddii aan isticmaalno wax badan oo ka mid ah runtii yaanyada waxaa laga yaabaa dad badan inay dhihi jireen waxay u daran tahay baabasiirka iyo waxyaalo badan oo lamid ah inay dadka dhihi jireen marka haddaan arki doona insha allahu tacaala waxay u daran tahay ama ay dhibaysa malahan waa khudaar oo wax kastay u fiican tahay bal iyadaa laga faa'iidi doonaa cudurro badan ay daawo u noqon doonta insha allahu tacaala waxa ugu hore ay u fiican tahay yaanyada waxay eh, maaraysaa cadaadiska dhiigga waxaa ku jirtaan dhaanay potassium iyo maado kale oo cholinergenic acid la yiraahdo dhiiggay hoos u dhigtaaba iyadaaba mataqaanaa antihypertensive ah marka aad iyo aad ay muhiim u tahay marka wax cagsi ah dhibay keenaysa malahan sidoo kale waxay hormarisaa maqaarka waxay bixisaa vitamin c maadada lycobin layirahdo iyo maadooyin kale ayay bixisaa aad iyo aad ay maqaarka ugu fiican tahay marka insha allahu tacaala wax badan waa laga faa'iidi doonaa sidoo kale waxay maareysaa sokorta dhiigga dadka sokorta qaba aad iyo aaday ugu fiican tahay macaan kalori badan ma lahan carbohydrate badan ma lahan aaday jirka ugu fiican tahay sidoo kale waxay ka hortagtaa wadnaha cudurada ku dhaca iyo qulqulka wadnaha cudurada ku dhaca ayay ka hortagtaa waxay yareysaa colestroolka noociisa xun bad colestrolka layirahdo h d l-ka sidoo kale waxay yareysaa khataraha dhagxaanta ku samaysma ee xameytida iyo keliyaha dadka xameytida keliyaha iyo dhagxaanta ay ugu jiraan xaddi badan oo yaanyo ayay isticmaali doonaan insha allah taala iyada nooceeda greenka ama cagaarka ah ama nooceeda bislaaday oo guduudka ah labada waa la isticmaali doonaa dhagxaantaas si joogto ah marka ayaa loo baahanya qofka inuu isticmaalo ama uu jarjarto ama cuntada ku karsado wax laga reebayana malahan duf ayay leedahay dufta waa qeyb ka mid ah daawada laxative calooshay bixisaa infecshano badanay u fiican tahay dhagxaantay u fiican tahay wax badanay bixisaa sidoo kale waxay u fiican tahay ama ay kor u qaadaa maskaxda awoodda iyo mataqaana tayada qofka baniaadamka ay u leedahay sababtoo ah waxaa ku jiraan rahimcadiin badan oo maskaxda qiimo badan u leh waxay ka hortagtaa cudurka dimenshiaha loo yaqaano oo maskaxda oo hoos u dhacda qofka hoosu dhac ku yimaada ama cudurada kale oo loo yaqaano alzaheimas disease ama cudurkan asaasaqa loo yaqaano oo xusuusbeelka inta badan gaalada ilaahay ku imtixaamay oo qofka xusuusta ka tagaayo oo ninkan soo istaagaya maanta wuxuu sheegi lahaa aanba sheegayninba maarata xusuustii dhan ay tegayso sidaas daraaddeed marka xusuusbeelkaas iyo cudurada maskaxda ku dhac iyo dhammaan xanuunada maskax ayay u fiican tahay ay kor marisaa yaanyada waxay kor u qaadaa dheefshiidka si gaar ah beerka waxay ka baabi'isaa inay sunta ka soo saarto firfircoono geliso inay mataqaana kor u qaado awoodda iyo hormonadu usoo saara intaba way qabataa sidoo kale waxay yaraysaa nyaanyada infekshanada ku dhaca kalagoosyada ama joint diseaska loo yaqaano hadday ahaan lahayd artritiska kalagoosyada nooc kasta romatismada nooc kasta oo kalagoosyada ku dhacayay aad iyo aad ugu fiican tahay waxay bixisaa caloolo fadhigay u fiican tahay ama laxative waa maaddaa ku jirta oo qolofay leedahay tayo badanay u leedahay xagga caloosha faybar badanay ku leedahay sagaashan boqolkiina waxay ka kooban tahay biyo ayay ka kooban tahay nafaqooyin wax dhibaato ah ama ciladaha ku soo arooray ama ay dhib keenaysan ilaa hadda lama soo sheegin aad iyo aad aa u mahadsantihin
لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء
لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام
guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeyraynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي